marka hore waad mahadsantihiin falka jaraa'idka waxaan xalay la ii sheegoon la yaryaabsanaa intaanu hadalkayga kale u gelin xaraf baa loo yimid oo hudhaankan xaraf oo waxaa la yidhi yaan shir lagu qaban ayay dowladdu gashay hudheelku wuxuu firan yahay waa business xorriyatul qowlkana dastuurkeenna muxuu ha sheegaya waa ceebihii xukuumaddii inaf yaale samayn jirtay ee yaan hebel hadlin iyo yaan hebel hadlin waxaasina waa khayra dastuuri waxaan qabaa in laga waantoobo wixii dastuurku fasaxayo ka hadalkiisa iyo joojintiisa dowladda way u fiican tahay inay ka waantoodo oo qofka xorisul qowlku waa shayga ugu muhiimsan ee dastuurka muxuu ahay noo fasaxay haddaan laba arrimood taabto mid waxa weeyaan tan ibraahim ka hadlay qandaraasyadu waa waajib in dadku u sinaado shaqo bixintuna waa waajib in dadku u sinaado waxaa xuquuqda waxa uu dastuurku dhigaya ayay ka mid tahay arrimaha ugu waaweynna ay tahay qandaraasyadana imanka laysku haysaystee laga hadlayay qoladii shidaalka iyo waxaa isbaa qandaraasyo halka rag lagu bixiyey cashuur dhaaf loo sameeyey gaadiid uu dad baraifadihii leeyahay oo aan ahayn in loo sameeyana sharcigu diidan yahay waxaanay u guureenna maaha wax dhibya sharikad guurtay oo alaabteedii xidhxidhatay oo dhoofaysa wasiir baa australia ka soo duulaya oo dabeetana tegaya london oo kala soo hadlaya waxay u guureen wax yar ma aha ay qalabkoodii u urursadeen ay intaa isu khasireen ay u baxeen wax ku dhammaan kara wasiir baa tegey oo soo dhammaynaya waa sheeka caruureed weeyaan aan waxba ka jirin waxa weeyaan waxay u tageen nidaam xumo musuq maasuq iyo dhibaato ay arkayaan inay muxuu ahaa ka hor timid ayay u guureen siday ku soo noqdaanna dee ilaahunbaa ogiya baahina way jirtaa loo baahan yahay muxuu ahaa shidaal laakiin waxa kaxeeyey waa maamul xumo iyo securitygu maamul xumadun bay iyana hoos timaadaa kolkaa horta sharikaddii saasay ku tagtay waxay ahayd meeshii aynu ka filaynay in la soo dhoweeyo sharciga muxuuha baarlamanka la geeyo si wanaagsan looga shaqeeyo dabeetana dadku ka dheefo kioo u siman uu wax ka dheefo oo khayraadka dalku leeyahay ayay kuwa ugu muhiimsan muxuu ahaa ayay shidaalka iyo macdantu ay muxuu ahaa yihiin kolkaa in si gaara loo xanaaneeyo sharciga loogu dabaqo dabeetana muxuu ahaa dadkuna u sinaado ayay wanaagu ahaa tiibay waayeen dabeetana way ka guureen meesha taasi waa dhinac waxaa kale oo jira brotocoolkii in isna laga tallaabsaday waxaad ogeydeen in beri dhoweyd baarlamanku u yeedhyeeday wasiirka muxuuaha madaxtooyada wasiirka madaxtooyadu kama hadal wasaaraddiisii baarlamankuna inay ka ogolaadaan may ahayn wax wasaaraddiisa dhaafsiisan waayo brotocool baa jira madaxweynuhu haddaanu iman karin inuu xanuunsanayo madaxweyne ku-xigeenkii baa joogay oo ka hadli lahaa oy waajibkiisa tahay brotocoolkaana in lagu tuntaa meeshu kuma jiro waxaad se muuqataa inaan dadaan waxaanba fahamsanayn oo waxaaniba u dhacno meesha kursiguuni la weyn yahay inay waxay doonaan muxuu ahaa yeelaan waxay ka wuxuu ka hadlay wasiirkaasi wasaaradihii kale oo dhan hay-adihii buu ka hadlay kolkaa dabeete waa wasiir wasiir kale wixiisii ka hadlaya waxa weeye waa nuqsaan weyn oo muxuu ahaa dowladda taabanaysa brotocoolkana taabanaysa gefkana waxaa sameeyey nimankii shir guddoonkii baarlamanka oo markaaba waxay ahayd inay joojiyaan oo yidhahdaan wasaaraddaada unbaad ka hadli kartaabay ahay kolkaa dabeete waxay nagu abuurmayaa dictatorshipku iskama yimaadeen dadka abuura kolkaa dabeete kolka laga gabado ee la yidhaahdo meeshii wax lagu bixinayo shaadadbaa hebel la siinaya meeshii wax lagu qabanayo ahkaanaa loo qabanaya wasaaradihii kale waxay ka inan yar bay ka xadhi xidhaan iminka taasina waa wax brotocoolkeennii baabiinaysa nuqsaan ku ah dowladda madaxweyne ku-xigeenka nuqsaan ku ah madaxweynaha nuqsaan ku ah waxa weeyaan in nin waliba meeshiisa uu ka adkaado howlo badan baa u yaalla howlahaa badan waxaa ka mid a sharciyadii doorashooyinka oo ay tahay inay diyaariyaan oo aan la odhan doorashadaasi wakhtigeedii baa dhacay wayna soo guda gashay oo dabeetana kordhis baa muxuu ahaa la samaynaya in la yidhaah maaha hore inoo soo martay mid dambana inay nagu soo marta maaha qoladii muxuuaha komishonkii doorashada ee berigii dhoweyd inageliyey dhibaatada inuu sii shaqeeyo isna maaha waa in dad sharaf leh oo shaqada ku filan oo loo xulo la sameeyo oo doorashooyinka dambe taxadir laga qaato tii berigii dhoweyd na soo martay waxa ina kala badbaadiyey wuxuu ahaa dulqaadka dadka iyo sharafta dadka iyo wanaagga ay dadku doonayaan laakiin tiyoo kale hadday noqoto oo nimankii haddana sidii wax usoo walaaqaan mid lagu kala baxayo iyana muxuu ahaa ma aha waxaan leenahay ha laga taxadiro doorashadu wakhtigeedii ha ku dhacdo lacagta lagu bixiyaa kolka doorashadu muxuuaha dib loo dhigayo waa lacag xaaraana doorashada waa waay ku waxay dib ugu dhici kartaa aafooyin yimaada oo dalka ku habsada ama dagaal dhulgariir yacnii wax aynkaasa oo dalka ku habsada uunbaa dib loogu dhigi karaa laakiin waanu iska fadhfadhiyaynaa hawsha iyadiina waanu ka seexanaynaa dabeetana ha la kordhiyo caqli maaha dadkuna in badan buu u dulqaatay taa waxaan filayaa inay sanadkan wakhtigeeda ku dhacdo wakhti bay haystaan sanad iyo bar baa u haray imanka inay sii diyaariyaan doorashadiiyo kale ku marmarsoodaan waxa weeye lacag baan u n d v gu bixin ama hay-adaha wax bixiyaa ayna inas anugu anigii financeka ahaa lacag la-aan inama haysto sida loo isticmaalun baa xun si oo qoraalana waan idiinsoo wada meelgarayni waxa weeyaan saddexdii sannadood ee xukunkani hayay waxa kordhay toddobiyo maxaa sideed iyo toddobaatan milyuun baa kordhay miisaaniyadii horena waxay ahaan jirtay forty seven kolkaa lacag la-aani ma jirto kolkaan weliba intaa qabanay waxay ahayd lix iyo toban boqol kiiba lix iyo toban baynu cashuurihii aynu qaadi lahayn aynu qaadnay kolkaa lacag la-aani ma jirto u n d b baa tidhi toddoba boqoloo kun baanu anagu awoodi karaa dabeetana waanu fadhiisanayna waxaanu odhanayna dee lacagtii baanu lanoo soo dhamay caqli maahae taa aynu haysanno ee seer baledkee wasiirku ku faanayey oo xaqiiqa ha laga bixiyo oo wix aynu isku fillaano oo hay-adahan inagu gumaysanaya inta yar aan ka baxno xorriyaddeenna taam noqonaysa ictiraafkeennay soo dhoweynaysaa dad isku filan baynu noqonaynaa ha laga baxo muxuu ahaa majaajiladan muxuu ahaa lagu jiro ta kale waxa weeyaan madaxweynuhu kolkuu hadlayay wuxuu aada uga hadlay madashan toosin madashan muxuu ahaa wadatashiga iyo toosin ayuu aada uga hadlay waxaa la yaab leh qof xukuumad laleeyahay bal aynu wixii inaga qalloocan aynu toosino in laga dhiga dembi wax la yaab leh waxay waxaa aada arkaysaa inay iyagu dad u jeeda wanaag inayna ahayn aan wada hadalno aan wax toosinno qodobadii aanu soo qoray ka jawaaba aynu ka wada hadalno waa danta dalka iyo danta ummadda weeyaan wax laga cadhoodo oo la yidhaahdo daal baa la dubinayaa iyo kanaa la samaynaya haddii qori la qaadanayana maxay yeeli lahayn kolkaa waxa weeyaan haynagu kelifino xumaane waxa weeyaan dalkani wuxuu u baahan yahay horumar buu u baahan yahay shaqada horumarka iyo waxa iyaga iskaga iskaga khaldan iyo shaqa muxuu ahaa bixinta shaqo abuurku wuxuu keenaa in dad ka shaqeeyo oo wax soo saar yeesho shaqada iminka dadka la siiya waxaa la odhanayaa intaasoo qof baanu qaadanay meel baa la fadhiisinayaa xafiisya ma laha waxba ma laha waxba ma qabtaan hawlay qabtaanna ma hayaan mushaar khasaaray uunbaa halkaa maxuuha ku baxay taasina caqli maaha shaqa abuur baa loo baahaya kalluun baynu leenahay macdan baynu leenahay yacnii khayraadka dalku wuu badan yahay hoolo nool baynu leenahay in wax beeraynu leenahay basasha waxa laynooga keenay iyo soonta china laynooga keenay inaynu wax beeranno oo shaqa abuur la sameeyo dadku ka shaqaysto ayaa loo baahan yahay laakiin looma baahnaa intaasoo qof baanu qaadanay wasaarad baanu ku daray dabeetana halkaa ha fadhfadhiyeen maaha shaqaabo kolkaa waxaa jirta waxyaalo fara badan oo aynu u baahan nahay oo wada hadal lagu dhammayn karo oo laga wada tashan karo annagu tii baanu weli u taagannahay saskan ay qaadeen mid meesha qabta maaha saskan ay qaadeen mid meesha qabta maaha waxaanu leenahay miyir kusoo noqdo miyirka kusoo noqdo oo xil baad haysaan xil mudeed baad haysaan siduu yahay muxuu ahaa u qaata dadka iyagan meesha fadhiya cidi kaba khasaaro badna haddii xumaantaasi sidaa u socoto annagaa cid walba uga lexi jeclo roon dalkani inuu tooso u wanaagsanaado oo sidii sharcigu dhigayey uu u socdo annagaa cid walba uga lexi jeclo roon kolka ayaan inaan shalay ka yimid ama dibadda ka yimid ama halkanba iska joogay inuu isaga kaaya dhigo inuu nooga lexi jeclo roon yahay iyana waa khalad annaan geyin kolkaa waxaanu leenahay balaayo idinma haysee idinku ha u yeedhanina oo wixii aan toosinayno ay naga khaldan aan wada toosinno wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu